ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay dagaal culus waxay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose weerarka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday diryaanka hubka la isweydaarsanayay ayaa laga maqlaya cabdalla biroole iyo nawaaxigeeda horay marar badan halkaasi waxa uga dhacay weeraro ciidamada kenyaatiga ayaa la sheegay in halkaa khasaaro lagu gaarsiiyey walow aan faahfaahin dheeriya laga bixin habeenadii iyo bilihii tagay cabdalla biroole waxa uu ka mid ahaa meelaha sida joogtada ah loo weerarayo iyadoo ciidamada kenyaatiga dhibaato xoogle ay ku qabaan weerarada kaga imaanaya xarakada shabaab ulmujaahidiin ciidamada kenya ee ku sugan gobolka jubbada hoose iyo kuwa kale ee shisheeyaha ee iyaguna dalka jooga iyo kuwa maamulada la shaqeeya ayaa kebla yuuradha waxaanay habeen waliba ka baqayaan in weerare kaga yimaadaan dhanka xarakada shabaab ulmujaahidiin weerarada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay qaadayso ayaa kuwa sii kordhaya sila jubbooyinka xalay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxaay weerar ku ekeeyeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka yoontoy ee duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan ka weeraray ciidamada halkaa jooga wararku waxay sheegayaan in halkaa ciidamada khasaare lagu gaarsiiyey dhowr mare hore ayaa ciidanka yoontoy jooga waxay sidaan oo kale la kulmeen weeraro